kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyo dalsan qodobada aad ku maqli doontiinna waxaa ka mid a
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo maanta daafuray shirka bambaxa ee golaha wasiirada oo socon doona muddo laba maalin ah
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo si cad u sheegay in la fududeeyey weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hotel xayaad ee magaalada muqdisho
maxkamadda gobolka banaadir oo maanta u fadhiisatay dhegaysiga gal dacwadeedyo ay ka mid yihiin ciyaal weero
wasiirka gaashaadhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegay in ciidanka xoogga ay guulo ka gaareen dagaal al-shabaab ay kula galeen gobolka hiiraan
maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya oo xilka ka qaaday agaasimihii waaxda badqabka duulimaadyada
wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo guddoonka golaha shacabka oo ka qayb galay munaasabad lagu dhiirgelinayo haweenka
wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk oo heshiis is-afgarad ah iyo wada shaqeyn la saxiixatay shirkad ka shaqeysa arrimaha waxbarashada
dhegaystayaal qodobada wararka dibadda ee aad ku dhagaysan doontaan intuu warka socdana waxaa ka mid ah askar fara badan oo yukrain looga dilay dagaalka socdaa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqosho wanaagsan dhagaystayaal waa maalinimo talaada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha sideedaad sanada laba kun labaatan iyo laba kusoo dhowaada warkii aad maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta dahfuray shirka bambaxa ee golaha wasiirada oo soconaya muddo laba maalin sida uu ku waramayo cabdinaasir deefo
kulan wadareedka golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka daahfurmay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kulankan oo soconaya muddo laba maalin ah ayaana lagu markaasi lafagurayaa howlaha mudnaanta u leh xukuumadda dan qaran iyo habka loo xoojin karo wada shaqeynta wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya furitaanka kulankan ayaa waxaa ka qaybgalaya ama ka qaybgalay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe qaar ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kasoo qaybgashay wasaaraha oo dahafuray kulankan ayaa halkaas ka sheegay muhiimadda ay u leedahay xukuumaddiisa dan qaran in shirkan uu furmo islamarkaana maalmaha uu socda looga hadli doono arrimo uu muhiim u ah sidii markaasi loo xoojin lahaa wada shaqeynta wasaaradaha hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya ra-isul wasaaraha ayaana sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay arrimaha amniga in markaas si weyn ay hay-adaha u xilsaaran ay markaas ay ka shaqeeyaan sidii wadanka loogu nadiifin lahaa wuxuu ugu yeeray argagixisada mar uu ka hadlayay furitaanka shirka golaha wasiirada xukuumadda wasaare xamse cabdi barre kulan wadareedkan ayaa waxa uu yidhi daahfurka kulan wadareedka golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ah kii labaad ee noociisa ay isugu yimaadaan si ay isula lafaguraan una wadaagaan howlaha mudnaanta ule qaranka iyo hab loo xoojin karo wada shaqaynta wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee xukuumadda si loo fuliyo baahiyaha bulshada u qabto adeegyada dowladda waxaa laga maarmaan ah in ay hay-adaha dowlad dowliga ah iyo wasaaraduhu isku faham ka yihiin si si dhowna u wada shaqeeyaan mudanayaal iyo marwooyin ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo qabtay kulan wadareedka waxay yihiin kow dardargelinta nidaamka wada shaqaynta hay-adaha dowladda isla iyo isla jaanqaadka golaha saalax wuxuu ku tilmaamay in jaanta iyo jiibta hal mar laysla qaado marka waa qodobka koowaad qodobka labaad falanqaynta howlaha hortaminta u leh xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda qodobka saddexaad adkaynta dhaqangelinta xeerarka dalka iyo hirgelinta qorshe howleedyada xukuumadda si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale ee dalka u degan afar fahamka iyo uhogaansanaanta xeer hoosaadka golaha wasiirada marka ay waajibaadkooda goluhu gudanayaan shan dhowrista iyo ku dhaqanka habraacyada heshiisyada ay hay-adaha dowladdu u galaan ay ula galaan hay-adaha kale ee dawliga ah hagaajinta habka hab xog wadaagidda habka xog wadaagidda hay-adaha dowladda dhexdooda iyo la wadaagidda dadweynaha xog midaysan mudanayaal iyo marweyn labada maalmood ee aad ku jirtaan kulan wadareedka waa in aad dareenkiinna maskaxdiinna iyo muuqaalkiinnaba isugu geysaan sidii ay habkii loo hirgelin sidii iyo habkii loo hirgelin lahaa howlaha hordeminta ula qaranka waxaa lagama maarmaan ah in aad maanka ku haysaan in kulan wadareedkani kusoo beegmay xilli ay dadkeennu la daala dhacayaan abaaro iyo amni darro isbiirsaday mana jirto cid aan mas-uuliyiinta halkan fadhida ka ahayn oo ay sugayaan
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiistay dhageysiga galdacwadeedyo markaasi ay ka mid yihiin eedeysanayaal ku eedeysan ciyaal weerarnimo warkan waxaa eegaya waryaheena cabdinaasir alcadaala maxkamadda gobolka banaadir ayaa maantay u fadhiisatay dhageysiga galdacwadeed eedeysanayaal ay ka mid yihiin ciyaal weerar lagu soo qabtay howlgallo ay sameeyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed oo laga fuliyey qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir kuwaasi horey booliiska u shaaciyeen in ay sameyn doonaan howlgallo culus oo ay kula dagaalamayaan ciyaal weerada oo dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka shacabka ah ee ku nool xaafado ka tirsan magaalada muqdisho eedeysanayaasha ayaa gaaraya kow iyo toban ruux waxaana laga soo qabtay degmada yaakshiid ee gobolkani banaadir waxaana ay ka kala tirsan yihiin ilaa iyo waa sida la sheegay ilaa iyo saddex kooxood oo ay ka mid yihiin ciyaal weeradaasi waxaana laga soo qabtay qaar ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay degmada yaakshiid ee gobolkani banaadir iyadoo ciidanku si gaar ah ay uga soo qabteen kooxahan maantay lasoo bandhigay xaafadda ciyaal buuluc ciyaal tusbaxle iyo sidoo kale ciyaal kaaro kuwaasi oo dhammaantood sida ay sheegeen ciidanka waa sida la sheegay ka wada tirsan ciyaal weerada dhibaatooyinka kala duwan ku hijiray bulshada ku nool gobolkani banaadir ciyaal weerada oo dhowaanahan kusoo badanayay magaalada muqdisho ayaa waxa ay yihiin kuwo inta badan dhibaateeya dadka shacabka waxaana horey ay dhibaatooyin kala duwan kaga geysteen degmooyin ay ka mid yihiin kaaraan iyo sidoo kale yaakshiida halkaasi ay ku dhibaateeyeen dadda shacab ah
aad baad u mahadsan tahay cabdinaasir cadaala guddoomiyaha golaha shacabka ayaa si cad u sheegay in la fududeeyey weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteel xayaad ee magaalada muqdisho cali aadan muumin ayaa warkan eegaya
guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekhdamadoobey oo ka qaybgelayay shirka bambaxa golaha wasiirada ayaa ka hadlay weerarkii lagu qaaday hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in la fududeeyey weerarka iyadoo la doonayo in lagu sumcad dilo dowladda waxa uuna ra-iisul wasaaraha u sheegay inay il gaar ah u yeesho amniga dalka
marka waxaan rajaynayaa xukuumadda dan qaran magaca aada u wanaagsan xukuumadda u bixisay ilaahi wasaare waxaan rajaynaynaa danta qaran inaad dhammaystirtiin dad dalkeeni waad og tihiin wuxuu ka dhintay dhanaa amnigi tii hadda ugu dambaysay oo dahaad magaalo dhexdeeda ka dhacday oo shacbiga soomaaliyeed ku halaagsamay weliba waxaa ka sii daran waxyaalaha hadda ay soo wadaan naqdhaqarqabayaasha arrintaas af wax laga sheego waxaan u baranay xukuumadii lasoo dhaafay waxyaalo badan waxaan ku dhaliili jirnay waxaa la sheegayaa nimankaas waan la dagaalamaynaa waan baabixinaynaa maalin hibley magaal hibley aan weeraraynaa berrintaasaan galaynaa dhinaca galbeedka ugu imaanaynaa idaacadaha laga sheego laga diyaargaroobo shacabkina lagu halaago magaaladiina la aadin nimankiina markaas ka faa'iidaystaan waxyaalaha la sheegay taas waxaan idinka rajaynaynaa in maaragtay hadal keligiis arrinta noqonin ficillo dhab ah oo ummadda soomaaliyeed ku diirsato in maaragtay xukuumadda idinka koowka ah anugu garabkiinaan istaagi doonaa insha allah hadda arrintii hiiraan ka socotay waad ogtihiin xildhibaana ka qayb qaadanaya guddoomiyaha gobolka ku jiray waa garab waa garab istaagnaaya dalaatii ka horeysay galgaduud ka dhacday shacbin soomaaliyeed asagaaba diyaara maanta in iska dhaciyo runtii aadaan ugu xumaanay didaraadanta ka dhacday ummad badanaa ku halaagsantay allah u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waa ugu tacsiyeynayna arrintaas runtii naxdin weyn ay keentay waxyaalaha jaalinjeg lagu bilaabay dowladdan in sharafteeda lagu dilo inay shacabkii waxba u qabanaynin horteeda lagu leeyahay sawira in la siiyo oo ummadda soomaaliyeed la tusiyo ayaa maaragtay arrintaas balaaweed ujeeddadeedu yahay waxaad ogaanaysiin dhaqano badan ee ku dhex jira waa loo fududaynayaa waxyaalahaas inaad xabad habad u aragtiin aan idinka baahan yahay dadka dadkaan caawinayo meelaha halista tusaayo oo yacni annaga dhow nagu dhex jiro xukuumadda waxaan ugu baahanahay magaalada muqdisho oo caasimadda ugu dhibka badan guri guri inay ogaato dadku ku nool iyo waxay yihiin inay ogaato waana fududahay xaqiiqdii marka ra-iisul wasaare aday xukuumadda waa idin maxcelinaynaa anigu mar labaad mar saddexaad waxaan idin leeyahay dhinacaana waxaan diyaar u nahay in siinid wanaag ah iskaashi ah hay-ad kaas waajibaadkeed gudanayso inaan u shaqayno diyaar u nahay
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka guule ay ka gaareen dagaalkii al-shabaab ay kula galeen gobolka hiiraan
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa jiidda hore ee gobolka hiiraan ku kormeeray ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira xarakada al-shabaab wasiirka difaaca soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo la hadlayay warbaahinta ayaa u mahadceliyey ciidamada dowladda wuxuuna ugu baaqay in ay mar walba garab taagan yihiin loona baahan yahay inay deegaanada hadda ay dagaaladu ka socdaan lagu soo celiyo gacanta dowladda waa sida hadalka u dhigay
xaaladda maanta aan ku suganno halkaan u joogno sidaad la socotiin muddo shan iyo toban maalina ayaad waxaad ku soo jirteen howlgal aan noociisa hore loo arag howlgalkaasi xubnihii ka qayb qaatay qaybta ugu muhiimsan ayaad ahaydeen annagoo og duruufaha aad shaqadaas u qabateen annagoo og xaaladaha aad soo marteen ayaan haddana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin intaad soo gudateen inta hartayn inaad dhammaystirtaan ayaan idinka rabnaa waxaan idinka rabnaa dalkan inuusan ku sii jirin duruufaha uu maanta uu ku jiro gabadha soomaaliyeed aysan u dhibtoonin wiilka soomaaliyeed iyo waayeelka soomaaliyeed carruurta soomaaliyeed aysan u dhibtoonin waajibaadka idinka saaran mas-uuliyaddaas oo aad dareeska u gashateen oo aad u dhaarateen inay qabsoonto dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed deegaanada ay shabaab ka xoreeyeen waan ugu mahadinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa cid walbaoo gacan ka siisay adinkiina waxaa liidinka rabaa nimankii weli ma dhammaan shaqada weli hadday koow tahay faanoola fari kama qodna ayay maraysaa waxaan halkaan idinkugu nimid inaan idin mahad celino waxaan idinkugu nimid inaan idin idhaahno barta ay hadda joogto ha laga sii dhaqaaqo si ummaddan soomaaliyeed ay u hesho meel ay hargasho oo maaragta ay ku nasato
marayaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa xilka qaadis ku sameeyey agaasimihii waaxda badqabka duulimaadyada ilhaan mustaf nuur ayaa faahfaahinaysa qodobkan
maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa xilka ka qaaday agaasimaha waaxda badqabka duulimaadyada master burhaan bade maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan ayaa xilkii ka qaaday agaasimaha waaxda badqabka duulimaadyada master burhaan daahir bade maareeyaha ayaa xilkan u magacaabay master xuseen axmed ismaaciil oo aqoon durugsan u leh xilkan loo magacaabay in muddo ahna kasoo shaqaynayay hay-adda sidoo kale maareeyaha ayaa alle uga bariyay agaasimaha cusub ee waaxda badqabka duulimaadyada inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday waxa uuna kula dardaarmay inuu si hufan oo daacadnimo leh ugu adeego qaranka
wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ka qeybgalay munaasabad lagu dhiirigelinayay haweenka cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa warkan eegaya munaasabad loogu magacdaray habeenka haweenka iyo dhiirigelinta sidoo kalena lagu abaalmarinayay haweenka haldoorka soomaaliyeed ayaa xalay lagu qabtay muqdisho munaasabadan sanadlaha ah ee loogu talagalay in lagu abaalmariyo haldoorka bulshada soomaaliyeed gaar ahaan haweenka ee hay-adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ee soomaaliya ama kuwa horey uga soo shaqeeyey ee muujiyey dadaalada iyo howlkarnimada dheeriga ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwe sacdiyo yaasiin samater madashan sidoo kale waxay haweenka ku dhiirigelisay ka qaybgalka siyaasadda iyo dowlad dhiska soomaaliya maadaama haweenka yihiin udubdhexaadka bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya wasiirka cadaaladda soomaaliya wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka iyo wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda
si kastoo loo dadaalay si kastoo wax loo sameeyey runtii weli xaaladda gabdhaheenna iyo dumarkeenna way adag tahay meelo badan weliba marka laga eego umana dhiganto umana qalanto kartida iyo dadnimada iyo awoodda ay leeyihiin hadduu bulshadu meel ka dhantaalan tahayna meeshay ka dhantaalan tahay waxaa weeye xooggaas weyn aan la siinin wixii uu mudnaa aan la siin marka dadka tijaabiyey oo aan aniga ka mid ahay marka fursadda la siiyo gabdhaha waxa ay noqon karaan iyo waxa ay samayn karaan ayaa garan kara qiimaha ay leeyihiin iyo tiirka nolosha sida ay ugu yihiin marka waxaan rabaa inaan tilmaamo eh, runtii eh, kelimadda meesha caawa ku qoran waa eh, gabar lagu dayan karo exemplary ah oo gabdhuhu ku dayan karaan waa geesiyad fearless oo ma cabsato waxay aaminsan tahay lama gambato Eh, gabdhuhu waa uga dayan karaan halkaas markay ragga dhex joogto dee rag bay dhex joogtay it's a man's wall rag bay dhex joogtay siday isaga dhicisa ragga xaqeeda u goosato waxay aaminsantaha u sheegto waa dhiirigeliyo waayadana awoodda iyo dadnimada iyo taalentiga gabdhaheenna haddii aynu siino doorka ay mudan yihiin sky is the limit man wax badan bay suubin karaan sharafay noo tahay aniga iyo ragga aqoon-yahanada iyo wasiirada halkan fadhiyo caawa inaan markhaati idinku nahay halkan waxaana ka markhaati kacaynaa meelihiidan mudnaynaan annaga annagaa idin diidnay hadda doorka waa idiin furan yahay weliba madaxweynaha hadda dalka haysto waa madaxweynihii wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ka dhigay gabar oo u magacaabay oo u doortay
inay isan ku ekaan guusheedii keliyahe inay sii fidiso haweenka soomaaliyeed ay sii gaarsiiso aysan dhihin meeshaan adigu monoboli ku hayso laakiin ay tiri horey ha loo socdo haldoorka haweenka soomaaliyeed ha la aruuriyo iyo kuwa siyaasadda naajixiinta ku ah kuwa
wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa heshiis is-afgarad wada shaqeyna la gashay shirkad ka shaqeysa arrimaha waxbarashada salebaan xuseen ayaa faahfaahinaya wasaaradda waxbarashada haydaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa heshiis is-afgarad- is-afgarad wada shaqeyn la gashay shirkada keymasage si ay kor ugu qaado wacyiga waxbarasho ee bulshada soomaaliyeed heshiiska ayaa ku qotoma in shirkadu gacan ka geysato sameynta nuxur wacyigelineed tababarka shaqaalaha dejinta istaraatiijiyado kor loogu qaadayo dayada waxbarashada dalka iyo katalabixinta diiqooyinka ugu waxtarka badan ee fariimaha lagu gaarsiin karo bulshada qeybaheeda kala duwan keymessage waa shirkad ka shaqeysa ra-yul caamka iyo xiriirka bulshada oo ka howlgasha geeska iyo bariga africa oo khibradu weyn u leh qaabeynta fariimaha wacyigelinta saludhigista iyo dejinta istaraatiijiyadaha xiriirka bulshada iyo warbaahinada ee hay-adaha dowliga ah kuwa aan dowliga ahayn iyo shirkadaha waaweyn agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xasan caabe oo is-afgaradka saxiixay ayaa xusay in xiriirka bulshada uu muhiimad gaar ah u leeyahay wasaaradda maadaama ay bixiso islamarkaana nidaamiso mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan dalka oo ah baraarinta caruurta iyo waxbarashada jaangooynta mustaqbalka caruurteena waa howsha ugu muhiimsan ee wasaaradda iyo dowladda soomaaliya sidaa daraaddeed waa inaan xulanaa wadada ugu habboon ee aan ku gaari karno ardayda waalidka macalinka iyo howlwadeenadeena waxbarashada nooc kasta iyo heer kasta ayuu yidhi maxamed cabdi xasan caabi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulaha guud ee keymessage cali nuur salaad ayaa isna sheegay inay wasaaradda kala shaqeynayaan qorshayaal cusub oo dhiiragelina waxbarashada islamarkaana la jaan qaadaya isbedelka degdega ah ee ku socda war iskaarsiinta dunida innaga oo kaashanayna khibraddeena war iskaarsiineed ayaan dhisaynaa buundooyin u dhexeeya bulshada bahda waxbarashada iyo wasaaradda oo si sahlan xogta lagu kala qaadan karo ayuu yiri agaasimaha keymessage wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa hiigsanaysa dhisada ama dhisida nidaam waxbarasho oo casriyeysantayeysan una adeega muwaadiniinta soomaaliyeed bixiya fursado loo siman yahay dhiirigelinaya ixtiraamka xuquuqda aadanaha kuna salaysan mabaadida islaamka
guud ahaan guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii duhurnimo oo idaacadda dalsana aad ka dhagaysanayseen cidda wararka iyaga ay seegaan waxay dib uga eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio dalson com
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel